dhalinyarada ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ee ku shaqaysta wadista mootobajaajka ah ayaa cabasho ka muujiyey wadooyinka magaalada jowhar oo xili roobaadka ay biyo fariistaan kuwaas oo ay sheegeen inay kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan dhalinyarada ku shaqaysata mootobajaajka ee ku nool jowhar ayaa ka warbixiyey caqabadaha ay kala kulmaan wadooyinka ay biyuhu fariistaan iyagoona sheegay in xaafadaha qaar aysan geli karin sababo la xiriira biyaha wadooyinka fadhiya oo badan awgood baan iskaga shaqaysana magaalada shabeelaha dhexe gobolka shabeelaha dhexe yacni maalinta markuu roobka da'oyo markuu roobka dayin isku halmaha shaqada roobku markuu gudoo jidgooyin ayaa jirta xaafadaha lama geli karo haddaan xaafadaha la gala dadka waa la ganaaxayaa shan boqolkii wuu ganaaxayaa haddana alxamdulilah wadooyinkii waa iskarfaansan yihiin mar hadduu roob da'o lama gali karo waa dhiiqo waddada mootooyinka meel ay maraan ma laha dadkan marka roob da'o yacni mootada maba raaci karaan way ka cabsanayaan haddana maamulka waxaan ku xusinayna wadooyinka inay noo sameeyaan oo wadooyinka nolo habeeyo aan ku xusinayna anagana waxaan diyaarunaa dadkayna inaan la shaqaysano aanna u shaqaynaan diyaarunahay insha allah yacni maalinta markuu roobka da'oyo markuu roobka dayin isku halmaha shaqada roobku markuu da'o jidgo ayaa jirta xaafadaha lama geli karo haddaan xaafadaha la gala dadka waa la ganaaxayaa shan boqolkii wuu ganaaxayaa haddana alxamdulilah wadooyinkii waa iskarfaansan yihiin mar hadduu roob da'o lama gali karo waa dhiiqo waddada mootooyinka meel ay maraan ma laha dadkan marka roob da'o yacni mootada maba raaci karaan way ka cabsan caraga iyo laamigii waxaasoo dhan diin caro maaragtay lagu hagaajinin khasaare aad yaa ka imaanayso oo weliba u badan inta mootada ee ilmaha loo soo wada dhiibo ay ku walaayaan maamulka waxaan ka codsanaynaa inuu dhaboodhimka noo toosiyo haaye tiicun inuu soo dejiyo inta koonka inta jowhar inta buulisyadu oo u xun dhanka magaalada jowhar oo raxsan ilaa iyo suuqa xoolaha waddada inay labada sugo nin kasta xeelaya gurigii mala soo maraya meeshan baasimar waa laamigina baabuurta said waa mala mari karo maalintii maamulka inay waxaas waxaan ugu qabtaan ee gacan ugu siiyaan dooyinka magaalada jowhar mudda sababta oo ma wala gali karo cusbiiil waa cusbiiilna moota ma u gali karto waa dowmaroojiney waxaa ka imaanaya meeshaas khasaaro fara badan xaafadii oo qaaday iyo intay gaarigaadiyo dhib ku dhacay dhooqdhooqo waay wadooyinku waa xiran haddana waxaa la amray in la fogo sida oo hadday leegsadaan laakiin sida hadda tahay maba lagu sii gala karo inta badan xili roobaadyada waxaa wadooyinka magaalada jowhar fadhiista biyo kuwaasoo isugu jira dhibicda roobka iyo fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle waxaana caqabada kala kulma bulshada qaybaheeda kala duwan